suuratu quraysh makiyatun waa suura makiya qur-aankii baqabla alhijra soo degay qabla alhijra bismi illaahi araxmaani araxiim alla wuxuu yidhi suuradan marka laba nicmo waaweyn oo ilaahay ugu nicmeeyey reer quraysh iyou rabbi u tilmaama nicmadaa darteed baana alla wuxuu leeyahay ay tahay inaad rabbi keligii caabudaan ood oo aynan cid kale waxba ugu darin cibaadadiisa bismi illaahi araxmaani araxiim liilaafi qurayshin quraysh ka caada yeelashadeeda darteed ay ka caada yeesheen ilaafihim ka caada yeelashadooda quraysh ay ka caada yeelatay rixlata ashitaa'i xagaaga safarkiisa wasayfi jilaalka safarkiisa ka caada yeelashada ay ka caada yeesheen darteed falyacbuduu ha u caabudeen ha caabudeen rabba haada albeyti beytkan kacbada kacbadan rabbigeeda ha caabudeen alladii rabbigii oo adcama quudiyey hum iyaga quudiyey min juucin min bacdi juucin min bacdi juucin gaajo yacnii gadaasheed quudiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin min bacdi khawfin cabsi gadaasheedna ammaan geliyey ama aladii allihii adcamahum quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsina ka nabadgeliyey ayb suuraddan marka iyo tii ka horeysay labadaba calaaqa ka dhexayso mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala kacbadii uu badbaadiyey oo uu ka badbaadiyey abraha iyo jeeshkii uu watay yaa waxaa rabbi aaya suuraddan uu ku tilmaamayaa haddana nicmo ka taas nicmay ahayd haddana nicmo kale ayuu rabbi tilmaamayaa oo laba nicmo oo u galay quraysh oo nicmatul amni iyo nicmatu nicmada ah n gaajo inuu kaga ka badbaadiyey marka rabbi wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim liilaafi qurayshin laamkan macnihiisu tacliil waayo macnihiisa wuxuuna ku tacalluqayaa jaar iyo majruurkan falyacbuduuda dambe waana sida ugu fiican qaaraa suuradii hore fajacalahum ka casfin ma'kuulinta ku tacallujinaya waa laga fiican yahay taas laakiin oo labada suurad waxay noqonaya inay hal suurad isku ahaa lahaayeenba marka xoogaa laba suuradoo kala baxsan in haddana xagga iyo xagga wax kala aadaan saas ma badna falyacbuduuda soo socoto marka in lagu tacallujiyaa fiican marka laamku macnihiisu waa tacliil tacalluqiisana wuxuu jiraa falyacbuduuda dambe marka wuxuu leeyahay alla bismi illaahi raxmaani raxiim liilaafi qurayshin quraysh ka caada yeelashadeeda yacnii barashada ay barteen ka caada yeelashada ay ka caada yeesheen ka bedel ilaafihim ka caada yeelashadooda rixlata ashitaa'i ay ka caada yeesheen xagaaga safarkiisa ashitaa iyo asayf baa halkan yaalla dadka shitaagooda iyo sayfkooda ummaduhu isku mid ma aha innaga markaan halkan joogno hadda asayf xagaagaa laga wadaa sayf xagaayaan ku macnaynaa laakiin markaan soomaaliya iyo dhulkan joogno xagaagu waa qabow soo maaha xilliga xagaagu waa qabow laakiin dhulkan jasiiratulcarab iyo dhulkaas kale galbeedka iyo sii jiro sayfkooda yacnii xagaagoodu kulayl waay isaga waa waqtiga waqtiga annaga aan xagaaga joogno ayagu ku sayfkooda kulayl waay ee qabowgooduna goormuu ku aadaa waqtu shitaa shitaagoodu waa qabow ayaga saa darteed marka dhulka galbeedka oo kale la joogo waqtiga shitaaga jiilaalkoodu ayagu waa waqtiga qabowga badanoo geeduhu ay daadanayaan ee xagaagooduna waa waqtiga kulayl kale oo geeduhu ay cagaartaan cagsi annaga cagsi waay marka xilliga anagu jiilaalkeennu annaga geedaha waa baaba-ayaan kulaylay ay la rifmayaan sayfka iyo marka la joogo iyana waa waqtiga roobka uu da-ayo marka roobka tiextiixa ah oo qabowga uu jira marka hadda halkan sidaas ma ku wadaysid rixlat ashitaai ashitaa jiilaalkaa laga wadaa marka shitaada xagaa yani ma dhehaysid marka waxaan ujeeda xagaaga waa shitaa jiilaal ma dhehaysid ilaafihim ka caado dhigashadooda ay ka caado dhigteen rixlat ashitaai xagaaga safarkiisa iyo wasayfi jiilaalka safarkiisa ile sayfku waa kulayl ayaga markaasay kulayl joogaane ayb marka labadaa rixlana waxay ahayd waxay aadi jireen marna yeman bay aadi jireen waqtiga shitaaga xagga yemanay soo aadi jireen waqtiga sayfkana waxay aadi jireen shaam waa ka ganacsan jireen waxay ka rabaanay kasoo qaadan jireen xagga ay xaggaabay u socdeen rixladoodaasna waxaa weheliyey ammaan waayo carabtu waa isdhici jirtay laakiin ayaga lama dhici jirin reer maka oo waxaa la dhihi jiray halkaa markay marayaanna waa nimankii kacbada haayey xaggan markay marayaan nimankii kacbada haayey beytkaas baa ilaahay ku dhowray marka beytkii lagu dhowray rabbigii meesha ka yeelay baa caabuda la leeyahay marka macaanidaasaa marka meesha ku jirta ayb ee yeman inay soo aadaan waqtiga xagaagana shitaagooda ay xaggan soo aadaan mirihii markaas waa diyaar yeman ka baxaya waqtiga sayfka miraha xaggaasna marka isagana waa diyaaro shaamo waa marka qoraxdu intay soo baxdo geeduhu cagaaranaya falyacbu markaa haddaba markaa barashada ay barteen labadaa safar dartiis falyacbuduu ha caabudeen rabba haada lbeyti beytkan iyagaba lagu sharfaayo kana rabbigii ha caabudeen alladii rabbigii oo adcamahum quudiyey min juucin ka quudiyey gaajo ka quudiyey ama min bacdi juucin gaajo gadaasheed quudiyey kolkay gaajoodaanba quudinayay wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsina ka nabadgeliyey xaggeed xaramkii baa marka lagu ilaaliyay xaramka la idinku ilaalinaya rabbigii meesha ka yeelay ee labadaaba idiin suurtogeliyo dadka quluubtooda sidaa geliya caabuda rabbiga meeshaa marka maxaan ka fahmaynaa qofku marka ilaahay uu baahi ka badbaadiyo cabsi uu ka badbaadiyo maxaa la gudboon marka oo laga rabaa inuu ilaahay caabudo inuu cayaar tunto ma aha innaga marka reebaadiyaheena cayaar oo iska tumanan waqtiga barwaaqada ay helaan dhaanto iyo cayaar waana la dhiirigeliyaa hadda dhaantada dhaanto iyo wax daran unbaa la dhiirigeliyaa dhaqan ummadda looga dhigay oo laleeyahay waxyaabahaas marka yacni hala soo nooleeya horta dhaqankii hore dadka diin xumada qaarkood waxay gaartay xaraf carabiya inaysan arki karin qaarkood oo ay yidhahdaan waa maxay waxaan meesha lagu dhigay carabigan xataa qaar waxaad arkay calaamado ay dadkan wax maamulo iyo ay dhigtaan uu arkayaa maalan calaamadii marka waxaa ku taal aayad ama wax lamid oo kale hoosta uga qoran markaasaa nin dhanoo weyn baa marka wuxuu leeyahay weliba wax badan dad ku tacalluqo yaa wuxuu leeyahay calaamadan waa fiican tahay laakiin magacan sooma yacni afkan qalaad af qalaada ku qoran uu leeyahay af qalaad waa in afka qalaad laga tiran af qalaad maaha aayad qur-aan waayde waxa ku qoran marka aayad qur-aan goormay anaga af qalaad naga noqotay nacaybka marka kelmadda carabiga oo u qabo ogow ma ahan carab inuu necab yahay keliya waa ku gabana nacaybka waxaa weeyaan diintou nacayb u qabaa carabina wax uga qaadi maysid taasi iskuna bedeli maayaan adu nacayb aada nacda hadda adaa taada ku haysataa adiga unbaa waxaad ku tegaysaa naar iyo meel meelaan fiicnayn inaad marka diintii ka sikato oo yani ciyaar iyo balaayada aada buunbuuniso markaan markaa dadkii alla wuxuu amraya haddaad labadaa nicmo heshaan ilaahay caabuda ayuu alla leeyahay dadkiina waxay sameynayaan labadaa nicmo markay helaan reer magaalkuna maxay sameeyaan markaasaa kalaabyada la furaa tiyaataradaa la camiraa garoomadaa la camiraa filimaanta shineemooyinkaa la furaa markaas waqtiga nabadda iyo nicmadu dadka baahida ilaahay ka badbaadiyo labada macsi unbay aadayaan dadkii marka aayaddu waxayna fareen marka nicmada rabbi inaan u adeegsano cibaadada rabbi falyacbuduu ha caabudeen rabba haada lbeyti beytkan rabbigii ha caabudeen alladii allihii adcamahum quudiyey min juucin baahi ka quudiyey ama min bacdi juucin baahi gadaasheed quudiyey wa aamanahum nabadgeliye min khawfin ka nabadgeliye cabsi ka nabadgeliyey